siyaasiyiinta iyo madaxda ayaa laga codsaday inaysan shacabka isku darin xiliyada doorashooyinka fidmadana hala daayo dadka laisku dirhayow wallaahi namimiye janna ma galo culimmadii baa fadhidaan war ilma adeerayaalow dadka yaan laisku dirin dadka beninaas ha loogu shaqeeyo ha laisku soo jiido war hebelow hebel waa walaalka dhanka kale siyaasiyiinta ayaa loogu baaqay in meelaha qur-aan akhriska iyo labariga lagu sameeyo aysan ku kaambayn garayn
siyaasadda iyo diinkii way isdhex galeen diinka waxaa fiican in diinka loo daayo oo siyaasadda bannaanka lagu ballansado oo kharashkeeda lala baxo wixii hadda haddaad hadasho qof baa la duri qof haddii la durana diinkii baa la duray marka diinka waxaa laga dambaysiinaya kale ahaa siyaasadda aad bay iskaga fiicnaan laha idin la daayo yahow baryo dulduluuc meel ma wada galaan ilaahay in la baryo yuu nagu amray waan baryahaynaa diinkan allabari baa loo dhigtay diinka siyaasad laga dambaysiinaya in la marfuuq laga dhiga ani codsanhayaa maxaa yeelay ilaah buuna fiirinhayaa siyaasad baa laga daba hadli siyaasaddii nin baa yay duraysaa wuu qoonsan qalbiga beriid baa geli maxaa la aqbali marka ha laga joojiyo siyaasadda loogu weeraha dadka siyaasiyiinta diinta ka dambe yaanaan wax ka dambe lagu hadlin wakiilka woodhka dhammaajaale oo ka hadlahaya goob qur-aan akhris oo isagu budiga ka ahaa ayaa codsaday in goobaha noocan aan siyaasadda looga hadlin siyaasiyiintana lagu marti qaadin
meeshii diin lagu akhrinayo in siyaasad laga daayo siyaasadma ninkii rabo oo gurbaan inuu tumto rabo gogasheeda ha dhigto laakiin wixii halkan lagu samaynaya waxaa waay duco mas-uuliyiintan kulli waxaan ugu yeernay inay noo duceeyaan diinkan marka qalbigooda inuu ilaahay ku jiraa la arkaa wixii hadda ka bilowdo mar dambe haddaan diin u yeeranayno wax siyaasi ah yaan dhexgelin hadda arrintan waxay ka imaatay dhaqan gaalay ahayd hadda meesha qabriyaasha lagu kambayngaranaya ma sidaasaan ugu soo socotadda inaan qabriyaal ku kambayngarayno nadeeriya aniga dhisa anaa wax idin qabana qabriyaah idin qodi ma sidaasaan dhahayna marka walaalayaalow waxaan iska daayno diinka qaynuunkiisa aan ilaalinno qur-aan baa la akhrin jiray waa la ducaysan jiray qur-aanka markii la akhriyana waa lagu kala tegi jiray soo saas maa marka waxaan la isku imaanayo wax la isweydiinayo siyaaso ani waxaan u arkaa qalad mid ka mida siyaasiyiintii goobta joogay ayaa ku kaftamay maahmahadii ahayd gacan waxqaadka baratay gumudka dhaqdhaqaaqa taasoo ula jeeday siyaasiyiinta si kastoo hadalkooda loo dhibsada inaysan dayn karin ka hadalka siyaasadda waxaana arrinkaas isla goobtii markhaati ku furay wakiilka dhammaajalay diiriye cabdi bare oo khudbadiisi hore ku bilaabay in aan halkan lagu kaambayn garayn balse intuu ishilmaamay codsaday in mar kale la doorto
experience wax la dha ma maqasheen nimanka hadda soo saacbatumanaayo walaalahayg way macallinkan saaxiib baan nahay macallin baan isla ahayn aad baan u xishmadaynayaa waan wada shaqaynayne laakiin waxaan ka codsanayaa m b ha u soo istaaga sanadka kale laakiin hadda marka waxaan rabaa macallinka in la sagootiyo ree warsamo soo diyaar uma tihin gacanta taaga si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta ayaa goobaha aroosyada iyo qur-aan akhriska ku soo gudbiya damacooda siyaasadeed waxayna noqotay fursad ay ku gudbiyaan fariimo aysan qarash iyo wareeg badan ku bixin maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab